insha allahu tacaala madaxweyne waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilahay ka cabsanaayo dalkaasi dadkaasna oo yani muxuu ahaa dantiisii ka shaqaynayo cadowga baraankana muxuu ahaa dalkan oo soo haqaltaagayna oo iska difaacayo dalkiis iyo dalkiisana ay ku fulan yihin inay ku fulan yihiin oo aaminsan yahay kaas ayaa ilahay rajaynaynaa insha allahu tacaala islaamkana nagu dhaqo dalkaas diin islaam u baahan yahay in laga dhaqo diintaas kitaabkaas in gacanta laska saaro keliya oo laska dhaafo keliya wax matarayso baa lagu qaadaya oo haddana laga sheego marka insha allahu tacaala nin oo diinta ilaahay og oo ku dhaarteen oo yaqaano oo dadka dalkana ka dhaqan karo shacabkana ka hogaamin karo oo muslim ah in ilaahay noo soo saaro ilahay ka rajaynaa insha allahu tacaala ilahay waxaan ka baryaynaa hay ah oo socda oo danaysti ah oo dalka shiiyaha u shaqeeya oo dalkan inay baabi'iyo oo yani uhaqaltaagaya oo yani dantooda iyo iyo danta horumarana inti guudna ay dib marinayaan kuwaas ilahay naga qabto horaan usoo daashinay in ilahay naga qabto ayaan rajaynaa insha allahu anago odayo ahaan waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu ka baryaynaa subxaana watacaala mid oo islaan ah oo rasmi ah oo oo xuquuqda dalkaas iyo dadkaas aan qaadanaynin aan iibsanaynin aan muxuu ahaa aan dal dal heshiisiyo aan la qaybsanaynin ee ilahay ka rajaynaa insha allahu tacaala saasaa ilahay ka rajaynaa insha allah insha allahu tacaala waxaan leeyahay hambadi ayaan leeyahay ilahayna waan ka rajaynaa ilahay noo soo saaro insha allah wallahi xildhibaanada waxaan leenahay ilaahay horta ka cabsadaan nin dalkan iyo dantan dal dalka iyo dadka diinta ay ku dhaarteen rasmi ha wax kasoo rasmi aan ha ugu dhaarteen ruuxa ka sheegaan iyaysa beenka sheegin jeebkayga wax iga soo shubo anikaa kaasa lacag badan isa dhihin berrin ilahay hortiisa cadaab ay kaga mutaan iska ilaaliyaan maanta leyihiin fursadaas ay ka faa'idaystaan islaamka ama soomaaliya uga faa'ideeyaan dalka iyo dalka iyo qarankana uga faa'ideeyaan taas ayaa ugu baaqaya insha allahu tacaala nin islaam ah oo diintiisa iyo iyo khuluqdiisa iyo dhabankiisa ay ay ay ay tijaabiyeen arkeen in oo dalka inuu badbaadin karo ilahay badbaadin karayo oo badbaadinka ilaahay la kaashinayo oo rasmi ka ah oo ay tijaabiyeen inay noo soo saaraan saas ayay iyagana ka rajaynaa maanta ayaga qalan ka hayo ilahay hortiisii berri waawaa tegaysaan waxaan leenahay xildhibaanayow ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada subxaana wataala saasaan leeyahay